waxaan soo galay markaa idaacaa oo ku soo galay maantada la yidhaahdo miyaa la isdhex degilaa miyaa la isdhex degilaa waxay soo baxday shan iyo tobankii bishii janaayo siddeedankii waxayna jawaab u tahay maansadii la ohan jiray dholka warafka lagu dayey oo gaariya lahaa ayuu erayo ka mid ah wax ka oranayaa wuxuu yidhi
dawankaad garaacday iyo faradkaagii dooraale darmaantay xidhaysnayd shaalkaad ku duuftay oo heenshihii dul saaraa markii aan dahaarkiiyo daboolkaba ka qaadeen wax kastaba ka eegeen gaariyow u daadegay sicda hoos u shiidayey gadnahay dhaqaaqoo hog labaad inaan dego miyuu qalinka ii diray waa saxeerka deelay ama daawo dhigakii dahar lagu ballamaya ganta guud daryeelkeed looga qaaday daahii kolka hore ma diidanay dambaaburo qarsoon iyo inay digadu noolayd sirbig iyo hubsiinana mid kastaaba duugeed adaad soo durbaanshow dulmar weeyo duluc lehe doob baan ka leeyahay intaan doogtu weynaan intaan mililku duug noqon daacuunka cudurkaa haddii aan la daaweyn didbagsiyo loo dhayan ruuxuu ku duuriyo kii darin u soo gala inta kale ka beegaan dakhtarada baldoonow in loo daata mooye gabargooyo loo filo miyaa danac ka leedahay su-aal kale kusoo durub bisha daaf haleele ee daryeeliidu dilatay wiilashii dahaaraa sida shuux u da-ayaan saacad nool darsanayaan dabaylaha xadaagiyo haddaad saxar u daysoon habaas buula laga celin amaan daah la saarina wax jiraaba daaraan dakhtarada baldoonoo daawashiya wax arag iyo doorsad aad ka eegtaa ma wax lagu danseegaa dam hadday tidhaahdana ma wax loo ducaystaa hadhow loo dudaaba dood kalena waxay tahay inta quraacu daray iyo lugtool baydku korayahay jiirkiisu nugul yahay haddaan gurinta lagu dayin daad soo rogmada iyo kolka dirirku hooreedu durada xareediyo oo midcda daaqee ubaxuna dilaacee dimcad qodax la saaree laan waliba doog iyo mandaruura bixisee dixda hoose xididadu ku dabaaldegaan oo dabadeed da-oobo oo boqol sana guroobo noqdo hare cidoolo anigaa dejinayoo darbad qora ku dumin karaa anaa sahal ku dagaal kicin ileen deeqla maahee dacwaddaa ninkii qoray inuu beendabaad yahay miyay kaa dahsoon tahay dadkii horaan odhan kolkuu diiran yahay oo dabku uu bisleeyee dabca oo dhalaalaha saca deeska daashaday laga duurin karaya dulucdeedu waxay tahay haddaynaan diraaca hore garan eelka nala degay lahankiina dabar jaray haddaan duulan lagu bixin waa la duugay berigii sama filasho daaqane haddaan dagaalka keennaa garab daylo laga qorin dareenkii la wada qabay haddaan dacabku soo kicin miyay dii la damilay aqoonkaabta dooda iyo farsamooyin lagu daro dufan daqarka lagu dhayo dafiraadi ceeb leh inkastaanan diidayn inaan doorkii loo helin taba durugsan loo helin misna nabarka loo dago docda in jugsuugtiyo doogtuu ad garataa daaweynta kama yara duucdeedu waxay tahay in qabiilku dura yahay ku danaysa mooyee dara kale inoo hayn ummaddeenna dib u dhacu daraabeed dakaanshana haddaan daarka laafiyo loogu rigin dubaaqoo la iska daayo heestiyo ladardaarankeedii warmihii daraysnaa dalla-aanta loo siday afkas loogu sii daro amaan boogta laga digin xaajadaa ku daaho adiguba dubeeyo bal malee jirkaan nahay soomaali duunkeed salluun aad u dheeriyo imisa xabaal dagan dadka hoose noqon layd miyaa laisdhex degilaa deegaanta daaqa iyo daruuraha raxmaadkana ibubogshinaan laa dad bay oo ka jeedladay jaxda taal bugaalsaday dad bay leecsan midacsaday durkay oo ka caymaday dagalna bada beegsaday isna darafkii maansiyo dadkii deeqda jigtada sabab kalena waa tane iyadana andoojiyo taariikhda dib u raac awraata dulucda leh erayada daliisha leh gabayada dareenka iyo duxda iyo saxdaaca leh darankeeda heesta iyo masafada dawaaftaa imisay awood duman daran oon la holi karin duul fara istaawiye dildillaamiyeen oo cabsiyada ka daadsheen amay geli ka tuureen imisuu aftahan diran kumayaal intuu dhagay guddo nabada duulaan soo geliyey duhurkii dembiga uunka ka dhigay madabbu u qaybiyey filasuufyo dhowri oo raggii yurub ka daahir ay ku jeedajeen iyo doorihii aqoontii waaye ay ku daaleen garambaabbi jeerkay ahaydee la soo degay dubaaguna ka tegin jiray raggii dunida geligee dareensiiyey noloshoo tix la soo daleeyey iyo fikro qoran u daabacay miyay seebta daranti iyo fardan lagu dabreeyey iyo hub wax dilo lahaayeen uunka deeq la siiyey oo dhabub lagu marsiiyey oo maxeel bay dirsanayeen saw erayga deerani ma ahayn dagaalkiiyo waxay dirista maankaa ugu deedaneenoo maskax badan ku doorsheen ma la duugsin karayaa hala daayiriyo hees dhaqan duugi kuma baxo maxaad ubadan leedahay deeleyda baaqa ah adaa daw u bixiyaye madaroori baa tani hadda ma iska daynaa gabeelka daraftuna waxaan soo dabreeyaba wuxuu doorkan iga yahay dooc iyo dareenliyi erayada kumaan dumin af daleela iyo been dacwadeyda kuma darin dalidhaca la sheegayo dawdhaafna maan badin ilduuf waa halkiisayna u diiday eed qaran dadku kale dabeecadii tayadii dahsoonayd weeraha ma soo dhigay taariikhdii dawladda damiirkayga mau xalay waa ujeedda daacada kii duwaaneyeelkii danyarkaad u dirogtaa lagu daadahaynoo sama loogu dirayaa dabin qooratada iyo dibirkaad u baantana waa lagu dawaynoo misna loogu digayaa beeley hub weeyaan ayuu ku dhameeyey halkaa